khasaaraha ka soo gaaray nimanka khawaariijta shabaab dhimashadu isgeyn waa lix iyo labaatan sidaan warka ku helayno dhaawac badanna waa jiraa dadka shacabkaana iyagana khasaara soo gaaray dhimashadii dhaawac intaba leh iyo barakac iyo guryahii iyo deegaankoo la gubay sidaa la ajligeed waxaan rabnaa inaan haweyne la wadaagno dowladda soomaaliya oo federaalka ah iyo dhammaan dadka ay khusayso arrintani oo ku taxalluqa xaaladaha maanta soomaaliya ka jira oo lagula dagaalamayo shabaab arrintaas toddoba beri qaadatay waanan ilaa hadda ka hayn wax gacan aanan ka helin dowladda soomaaliya iyo qoladan amisom intaba waxaan leenahay waxaan ka sugaynaa aan kaga fadhinaa maadaama aad soomaaliya u joogtaan inaad la dagaalantaan shabaab inaad garab ka geysataan dhibaatada iyo tacadiga ay cadowga ku hayaan shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka reer galmudug dowladda soomaaliyana waxaan leenahay waxaan kaga fadhinaa adinkana maadaama dowladda soomaaliya ay tahay dowladdii dhexe dalka iyo dadkana iyadu maanta dowlad dhexe u ah dhibaatadan toddoba beri socotay inay doorkooda shariifka ka qaataan faacidaad dhabana ka geystaan dadkaas waxay u baahan yihin in la difaaco lana garab istaago dhanka kalena waxaan ognahay iyadoo lagu jiro dee xilli jilaal ah oo abaar kulul ah inay maanta jiraan barakac iyo waxaa weeye barabax aada iyo aada u weyn oo dadkaas ay nimankaas cadowga ku hayaan sida haddaan wararka kuhelayna dagaalku wuu socdaa maanta toddoba beri oo maanta tahay bishii sideed labaatan dagaalku waa socdaa hadda khasaarna waa jiraa anaga ka dowlad ahaan galmudug ahaana waxay karaankeenaa oo aan arrintaas dee qayb u qaadan karna maadaama deegaanku waa deegaanka galmudug shacabkuna shacabkeena yahay waan gurmanay waxna xakramaynaa hadii la idmo waxaan rajeynaynaa cadowga soo jiraanka ummadda soomali dhibaatada ku haya si fudud in looga dul qaado intaa ayaa shirkeena sidaad ku saabsanaa aada iyo aad aad umahsantihiin wixii aad su-aal qabtaana innaga waxaan rabaa in ku sheego waxaa layni weyna korkiisi kama karano dadku waa dadkeeni deegaanku waa deegaankeeni maalinta dagaal ku dhacay ilaa hadda si dhow baan ula soconay xaaladaas waxaan ka geysanay dee hadda idaacadda waxaan ka geysanay aan ka dhexmaro laakiin gacan baan u fidinay waana garab taagannahay dadku waa dadkeeni waana difaaxina hadii la ilaa qofka u dambeeya shabaab laga saaray deganaaha misra wax ciidamo a u dirtay halka waa u dirnaa ciidamo saanad kale iyo hawl kalena xitaan qabnaa inaan u dirnaa hadii la idmo hawshu gacan tahay xaggeena waxaan awoodno oon ka hakarayna shacabkeena ma jiraan